warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah maxkamadda oo bari faahfaahin ka bixin doonta go-aankii ay ku ayiday guushii madaxweyne ruuto kenya oo sheegtay in ay milatarigeeda geynayso koongada dimuqraadiga ah iyo madaxweynaha soomaaliya oo kulan la yeeshay dhegeysta maraykanka subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo axada taariikhdana waxaay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bishii sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada maxkamadda dalka ugu sareysa ee supreme court ayaa beri waxay soo bandhigi doontaa faahfaahino dhammaystiran oo ku saabsan sababtii ay xaakinada waxba kama jiraan uga soo qaadeen dacwadii isbahaysiga azimiya lowmoja uu maxkamadda u gudbiyey shantii bishaan ayay ahayd markii garsoorayaasha maxkamadda ay sheegeen in madaxweynaha dalka william ruuto uu si sharci ah ugu guuleystay xilkii madaxtinimada ee doorashadii guud ee bishii hore dalka ka dhacday qoraal ay soo saartay waaxda diiwaangelinta ee maxkamadda ugu sareysa dalka ayaa lagu sheegay in todobada garsoorayaal ay go-aankooda faahfaahin doonaan baara labada iyo soddon galabnimo oo isniinta beriya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in kenya ay ciidamadeeda difaaca geyn doonta jamhuuriyadda congo ee d r c si ay qeyb uga noqdaan xasilinta wadankaasi waxa uu gaashaanka u daruuray in haddii ciidamada k d f ta la geeyo d r c ay dalka saameyn kasoo gaari karto ruuto ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda kenya ay xubin ka tahay jaaliyadda bariga afrika sidaa awgeedna ay qaadan doonto kaalinteeda abni ee ku aadan congo william ruuto ayaa intaasi ku daray in dhammaan xubnaha jaaliyadda bariga afrika ay ku heshiiyeen inay ciidamo ku biiriyaan laba iyo toban kun oo loo baahan yahay si ay qaramada midoobay usoo afjarto dagaalka ay fallaagada m labaatan iyo saddex halkaasi ka wadaan islamarkaana wadankaasi amnigiisa iyo xasiloonidiisa dib loogu soo celiyo loona soo afjaro colaadaha muddada ka taagnaa ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu diray weelal waa weerar xalay laga geystay bariga ismaamul goboleedka turkana wararka ayaa intaasi ku daraya in falkan ay fuliyeen koox burcad ah oo la rumaysan yahay in ay ku howlanaayeen dhaca xoolaha waaxda qaran ee adeega booliiska oo weerarkan iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashaba warbaahinta u xaqiijisay ayaa ku tilmaamtay faldambiyeed loo fuliyey si fulaynimo leh n p s ayaa waxaa laga soo xigtay in dhibanayaasha la bartilmaameedsaday ay badankoodu yihiin saraakiisha ammaanka ee halkaas iyagoo howlgallada ka waday
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgalay meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa uu ka qeybgalay martiqaad uu ku maamuusay madaxweynaha dalka mareykanka joe baiden madaxweynaha waxa uu ku bogaadiyey dowladda mareykanka doorka ay ka qaadanayso dagaalka ka dhanka al-shabaab oo sida uu tilmaamay caqabad weyn ku ah nolosha iyo horumarka dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan gobolka madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba iska kaashanayaan dagaalka islamarkaana ay xoreynayaan deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin si shacabka looga dulqaado dhibaatooyinka ay ku hayaan ugu dambeyntii wuxuu sheegay madaxweynaha soomaaliya in xilligan dagaal nafurnimo iyo geesinimo ah uu ka socdo deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan al-shabaab taasina ay u baahan tahay garab istaag iyo taageero caalami ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey ula kulmay islamarkaana dagaalka al-shabaab kala hadlay madaxdii ka qeyb gashay beertada toddobiiyo toddobaatanaad ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobay ayadoo deegaano iyo gobollo badan oo dalka soomaaliya ka tirsan ay weli ka socdaan dagaalo culus oo al-shabaab ka dhana ayaa waxaa soo badanaya baaqyada loo jeedinayo oo dadka soomaaliyeed ee ku aadan in loo midoobo dagaalka al-shabaab ka dhan kaa si looga xoreeyo deegaanada ay haystaan gobolada hiiraan galgaduud iyo deegaano koonfur galbeed ka tirsan ayaa hadda waxaa ka socda dagaalo culus oo al-shabaab ka dhan ah oo ay iska kaashanayaan ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka oo iskarabsaday dagaaladan ayaa waxaa al-shabaab looga qabsaday deegaano badan oo ay horey u maamuli jireen waxaana dowlada soomaaliya sheegtay in iyadoo ka faa-iideysanaysa fursada kacdoonka shacabka ay ku howlan tahay siday al-shabaab uga xoreyn lahayd dhammaan deegaanada ay dalka soomaaliya kaga sugan yihiin xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay maalin kasta dilaan nabadoonada qarxiyaan dadka haldoorka oo dhibaato culusna ay dadka soomaaliyeed ku hayaan waxa uu sheegay in dhibaatada al-shabaab ay deegaano kala duwan ku badan tahay sidaa darteedna loo baahan yahay in ay u istaagaan siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta oo iskaashada iyo shacabka iyo ciidamadaba dagaalka al-shabaab waxa uu sheegay in ay tegayaan furmaha dagaalku ka socda ee gobolka hiiraan si ay u garabsiiyaan ciidamada iyo dadka deegaanka iskaashaday waxaa halkan kulan muhiima ku yeeshay siyaasiyiinta saraakiisha iyo xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo kuwa federaalka soomaaliya ee kulankan waxaa maanta ahmiyaddiisa iyo ee ujeedkiisa uu ahaa in laga wada hadlo xoraynta deegaanada ay beeshu degto oo ah dhul ballaaran dhulkaasna ee sidii ee loo xorayn lahaa ee loo xoojin lahaa dhallinyarada bilaabay inay ee deegaankii ay ee howlgalaan oo ay la dagaalamaan oo ay iska bixiyaan cadowga al-shabaab al-shabaab waa cadow qof kasta oo soomaaliya cadow ku ah waa kansar sidaa darteed maanta kulanka halkan laysugu yimid oo uu shirgudoominayey ee wasiirka ee cabdi- wasiir maxamuud cabdiraxmaan beene beene wasiirka qorshaynta ee soomaaliya ee xildhibaanadu ay ka qayb galeen waxaa lagaga hadlay sidii howshaasi beesha loo dhaqaajin lahaa al-shabaab waxay sheegtaan inay dad muslimiin ay yihiin waa kuwa laynaya caruurta waxaad ogtihiin wixii ka dhacay deegaanka aan dariska nahay afariirdood wixii ka dhacay caruurta lagu laayay maalin kasta ayay nabadoonadeenni iyo u dambayso hadda ay laayeen qof ay u waabayeelayaan ma laha almuslim waxaa la yidhahdaa man salima almuslimuuna min lisaanihi carabkiisa iyo wiyadihi gacantiisa ay ka nabadgalaan labadaba lagama nabadgalayo sidaa darteed waad ogtihiin dhibaatada ay horey u soo gaarsiiyeen beesha waxay horey u dileen oo aad ogtihiin xayaad dhibaatada ay ka geysteen shalaa ugu dambeeya doraad maaragtay ee, nabadoonadii ay laayeen horey waxay u dileen oo ay dhaawaceen oo maaragtay ee, isbitaal yaallo weli ee turkiga jenaraal maxamed xaashi waxaa ka sii horreysay maaragtay ee, mid maaragtay inkaar qaba inuu aniga lafteyda isku kee qarxiyey ugu soo jarmaaday waxaas oo dhan dadka beeshay ka tirsan yihiin waxaas oo dhanna waxa waaye waxa samaynayay shabaabay ahaayeen maanta deegaanadeenni yaan u soconnaa meeshaan tegaynaa shabaabna waxaa ka go'an oo saraakiisha iyo ciidanka iyo beeshu ay isla qaateen inaan deegaanadeenna xoraysanno qofna weerar kuma nihin deegaanadeennan tegaynaa waana ka xoraynaynaa insha allahu tacaala waxaanan qayb ka noqonaynaa dadaalka dowladdu ay waddo ee uu hormuudku ka yahay madaxweyne xasan sheekh oo ra'iisul wasaaruhu uu garwadeen ka yahay howshaasaan rabnaa inaan qayb ka noqonno waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalaha deriskeenna ah ee beelaha ah ee horey u bilaabay halganka waxaa kaloon ka codsanaynaa beelaha kale ee deriskeenna ah iyaguna maanta abaabulka wada inaan iska garabsanno sidii hiiraan oo xorna loo heli lahaa waa dhul aad u fog waxaan tegi doonaa jallaqsi waxaan tegi doonaa buulo barde waxaan tegi doonaa inta u dhexaysa fiidow iyo buurweyn ilaa iyo intii ee, jiiqlay ugu dhowo beledweyne intaasoo dhan dhulkaas aadka u dheer yaan maaragtay ka howlgeli doonaa arrintaasaan isugu nimid waana ku go'aansannay shabaab maanta in lala dagaalamo qof kasta oo beesha ka midana waxaa ugu baaqaynaa inuu qayb ka qaato waan ognahay dad badana maaragtay ee cabsi badan ay ku jirtaa war doqon yaa lagaaga darin ay u daabyaraysataa wa dadkaas berri adigay ku dili doonaan walaalkaay dili doonaan cid walbay naafayn doonaan ummadda u istaagtay qaybaan ka nahay waana soconaynaa waxaanan weliba u hambalyaynaynaa dhallinyarada is abaabushay ee howsha bilowday ee buulo barda tegay ee qaarkood jallaqsi ka howlgalaya arrintaasna waa xoojinaynaa waana taageeri doonaa hadduu ilaah yidhahdo deegaano badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya ayaa hadda waxaa ka socda howlgalka al-shabaab ka dhanka ah iyadoo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashada iyo deegaano horleh ka qabsadeen waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta iyo dadka kale ee waxgaradka ah ay shacabka ugu baaqeen in ay sii wadaan howlgalka al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay ku sugan yihiin ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raisi ayaa waxa uu wacad ku maray in maamulkiisa uu qaadi doono tallaabo sharci ah oo looga falcelinayo dibadbaxyada iiraan ayay mudaharaadyo ka socdeen tan iyo markii ay geeriyootay haweeneydii u xirneyd ciidamada booliiska shalay ayay ahayd waa maalinkii sagaalaad oo ay wadankaasi dibadbaxyo ka dhacaan wararka ayaa intaasi ku daraya in howlgallada amniya ee socda lagu dilay ugu yaraan afartan iyo hal qof dadweynaha waxay muujinayaan sida ay kaga xun yihiin in mahsa amiine oo labaatan iyo labo sano jir ahayd ay ku dhex dhimatay xabsi ku yaala magaalada teheraan ee caasimada dalkaasi iiraan iyadoo gacanta ciidamada amniga ku jirtay